askar ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askartan ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada jamaame ee walaayadaasi askartan ayaa kasoo goosatay ciidamada maamulka la baxay jubbaland ee ku sugan deegaanka janaahi cabdalle ayaa waxay la soo goosteen hubkii ay wateen oo loogu talagalay inay kula dagaalamaan mujaahidiinta iyagoona hore usoo qaatay hubkii ay wateen mahad cabdibashiir waxa uu ka mid yahay askarta kasoo goosatay maamulka jubbaland bismillaahi raxmaaniraxiim magacaay waxaa layidhaahaa mahad cabdibashiir baa la dhahaa waxaan ka imid magaalada kismaayo meesha ku imid afar bilood baan tabar ku jiray kadib saa tabarkina looga soo saaray ee hubkiina la siiyo xagana baan uga soo kaxay islaamigaan soo kaxnay marka tababarka xageed ku qaadateen magaalada kismaayoan ku qaadanay tababarka markaa kasoo baxay shaqada kugu horreysay shaqaba ma qabaninba socodkiiba halkan baan kusoo galay ciidamaha birta dheer baan ugu jiray wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay in aad iyo aad baan laysoo dhoweeyey marka waxaan leehay kolley waxaan ahaa ciidamada jubbaland baan nalo muddaaan afar bilood oo dhibbowa ku jirnay dhibowgii markaan kasoo baxnayna ilaa iyo waxaa nala soo qaaday meesha la dhaho jana cabdalle annagoona xerada jana cabdulle anaan soo gaarin baan anagu dib hawdkii dhexdeeda kagasoo kaga dhaxadhnay oo soo xaggan soo dhaqaaqnay marka intaan meesha ku jireen dhibbow ku jirayba siifsanka aan ku bixi lahaa waan waan raadinayey anoo dhibbow ku jirana siifsan aan ku baxo waan waayey ayaan go-aan ku qaatay afartii biloodna sidii baan ku joogay oon dhibowgii kaga soo baxay dhibowgii markaan kasoo baxayna anoona dee meeshii laigu talagalay oo la idejinaya xeradii la idejinaya anoona soo gaadhin baan kasoo tegay askartan ayaa waxay ka sheekeeyeen muddada ay ka mid ahayeen ciidamada maamulka la baxay jubbaland iyagoona sheegay inay si wanaagsan usoo dhoweysay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mana aha markii ugu horreysay oo maamulka la baxay jubbaland ay askar ka soo goosato